bashiir cabdullah cusmaan bal waxyaabaha inta badan dhaliilaha ee aad jeedinayso maxay yihiin adigoo mahadsan waxaan jeedinayaa waxa waaye soomaaliya ceelay ku dhacday ceelkayga ku dhacdayna soomaaliya ma garan waxa uu yahay iyo meesha ay kaga dhacday waxaan rabaa inaan u faahfaahiyo ummadda soomaaliyeed marka ceelka soomaaliya ku dhacday iyo meeshay kaga dhacday inaan u faahfaahiyo oo u sharxo oo hadday soomaali damiir leeyihiin ku socdaan sida xaqa ah iyo sida fiican oo soomaalinimada leh waa gartay
marka ugu horreysa qaladka soomaaliya iyo meesha ceelka uu kaga dhacay waa xaggee intay ka timid xaggey nooga timid waa qodob waa gartay qodobkaas jawaabtiisa waxa waaye marka aan damacno inaan dowlano madaxweyne soomaaliyeed madaxweynahaas ummaddii soomaaliyeed raali inay raalli ka tahay ma raadiyo ee wuxuu raadiyaa inay raali uu raaligareeyo waddamada ajnabiga waan gartay halkaasuu ka amba qaadayaa ama carab buu u tegayaa ama reer galbeed uu u tegayaa ama ciddoo doon uu tegayaa wuxuu leeyahay xag halaysiiya aad ku sharaf nin dabada la haysto oo wixii raba laga samaysanayaa ku yimi marka faragelin shisheeye saasaysan soomaaliya aga maqnayn marka adiga ma jiraan dowlado si gaar ah aad u leedahay way ku lugu leeyihiin neef hadduu baktiyo oo duurka ku baktiyo haada nooc walba waa timaadaa waa gartay annaga dad dhintaan nahay haad walbaana dul joogta ama galbeed ha noqoto ama carab ha noqoto ama etoobiya ha noqoto ama afrikaan ha noqoto cid walba ha noqoto generaale adiga waxaad aada uga soo horjeedaa maamulka hirshabelle xiliyo kala duwan oo hadashani waxaad sheegtay in magaalada beledweyne uusan imaan karin madaxweynaha hirshabelle weli arrintaasi maxaa isbedel laha oo oo dhankaada ka jira waxaan jeclaan lahaa nin wariyaa oo mutacallina tahay afkaaga inaad ka dhowrto waxaan xaq ahayn waan gartay madaxweyne markaad leedahay madaxweyne waxaa la yidhaahdaa nin dhaartay oo ummadiisa u dhaartay nin aan musuq maasuq ku iman nin bulshada rabitaankeeda ku yimaada kaasaa madaxweyne la yidhaahdaa madaxweyne lama dhihi karo nin tuugnimo iyo suuq madow lagu soo dhisay in afka laga ilaaliyana waa ku fiican tahay waan ognahay wariyaasha soomaaliyeed xur maaha say doonaan uma hadli karaan xaqana ma sheegi karaan waxaan baadi goobayaa aniga waa xaqaaga waa xaqa soomaaliyeed inta badan caqabada ayaa ka jira hirshabelle dhawaanna waxaa lagu wadaa in doorasho ay ka dhacdo arrimaha doorashooyinka adiga dhankaada sideed u aragtaa arrimaha doorashooyinka qaybta annaga nooga soo aadan oo shan iyo labaatanka hiiraan ah si sharciga waafaqsan oo soomaalinimo leh oon laluush lagu kala qaadanayn oo yaa mudan ah ayaan ku keenayn gobolada kalena waxaan rajaynaynaa inay nooga daydaan oo noqono exambleka ugu horreeyey ma doonayno baarlamaan korrubsan wada ah oo fadlan igu shuba ah dib dambe inuu usoo galo baarlamaanka soomaaliya ummadda soomaaliyeed iyo goboladana waa u dhegeynaa general xuud waa idaacadaha bandhiga aragti cusub iyo mustaqbal sidee baad u aragtaa arrimaha imaaraadka maraykanka iyo sidoo kale dowlada dowladaha kale ee reer yurub iyo kuwo kale ee iminka daba taagan arrimaha doorashooyinka soomaaliya masiirka soomaaliya in ayaga lagala tashto waxaan u arkaa inay yihiin soomaaliya oo cadowgodu lagu hayo wixii annaga dhexdeenna ah inay ka baxaan shisheeyaha ayaa soomaali u fiican haddaan wax dooranayn annagaan doorano haddaan heshiinaynin annagaan heshiino hadday wax naga xun yihiinna annaga aan isbarno inaan tuusisirno haddaan soomaaliyana inaan mar walba u qeyrdaansanno shisheeye waxaa soo jiidaya arrintii marka hore aan kaala hadla inaan ku noqnoqdo ma fiicna haddii soomaaliya madaxdeedii ay noqdaan dad aan u qalmin madaxtinimada muwaadin ahayn islaan ahayn gaalo dabada ku wato soomaaliya ma hagaagis genaraal inta badan waxaa la tilmaamaa in hirshabelle ama hiiraan marka laga hadlayo dhibaatooyin badanna ay soo martay dhowaan waxaa sheegtay in beesha caalamka aad baaq u dirtay oo ku aadan in hirshabelle aan dhaqaale lagu bixinin arrintii intay wax marayaan arrintii meel fiicanay maraysaa adduunyada waa galay hiiraan waa dhul barwaaqa dadkiisiina maanta tuugsiga ku dhow yihiin markhaati baa ka tihiin adigu laftigii oo baday maanta inay u istaagaan inay tuugtamaan oo shisheeye tuugaan oo soomaali tuugaan dadaan lagu aqoon jirin waayo tuugsigee waa wax meesha ku jira oo dhib badan oo soomaaliya oo dhan ku dhacay waayo maaha iiraan keliya waxaan leeyahay marka war waxayna wax soomaaliyeed aan u gaarayna soomaaliya shisheeyaha aan ka dhowrno hal nin oo shisheeye waxsaan noo faraya ma jiro mid walba wuxuu rabaa dan dantaasna soomaaliya u dumayso uu rabo marka waxyaabo badan oo in la kala ilaaliya u baahan ayayna kala ilaalinayn madaxda soomaaliya ma aha midda hadda joogta mid kastoo soo marto iyo midda soo socota intaba saasay ku shaqayn doona waa inaan ka hortagnaa marka haddaan soomaalina oo qofka soomaaliyeed oo imaanayo soomaali dhexdeeda hadduu baahi dhaqaale qabo la yidhaahdo nin walba oo soomaaliya oo hal doolar keen madaxweyneha annagaa dhisanayna sisheeyu banaanka naga tag annaga aan jeebkeena ka dhisan ninkiina unin soomaaliya noqdo berina aan iska bedeli karno ilaa waxayna aan ku dhisnay laakiin nin laguu soo dhisay oo shisheeye kuu soo dhisay oo aadan shaqo ku lahayn beri bedelkiisa waa kugu dhib badnaana ka adiga hadda eh, qorshahaada muxuu yahay Eh, dhowrkii bilood ugu dambeeyey xaaladda magaalada beledweyne aad ayay u adkeed maxaa qorshaha u haysa adiga aniga qorshahaan hayo waxa waaye war dadkan macluusha u dhintay oo baahida u dhintay oo waxooda dad intay helaan jeebka iskaga shogtaan oo guryo ku dhistaan in laga joojiyo in dadka wixiisa gacanta loo geliyo in dadka asaga la baro shaqo in soomaali meesha keliya oo raashinka soomaaliya laga soo saari karo waa hiiraan wax soomaaliya ku filan in dadka aan u jihayno in ay shaqadooda qabsadaan oysan waxba ka sugin cid waxaa dadka wareeriya waa injihooyada waa hay-adaha waa waxa ay gaalo dabada ku wadato sidii loo joojin lahaa oo dadka dalka iskale ay u tirsan lahaayeen ayaan rabaa anugu taas waa ujeedadii waxaad tiri eh, hay-adaha iyo sidoo kale injo-yada ayaa dhibaato ku ah marka eh, ayaga mas-uuliyiinta madaxda ka ee magaalada beledweyne joogta arrimahaas ma kala hadashay eh, si xal loo gaaro wax mas-uula bulweyne jooga ma jiraan ugaaska keliyaa ka jira waxa kaloo dhan iyo nabadoonada waxa kaloo dhan ood mas-uulka ku tilmaamaysa maaha mas-uuliin waa kuwii dadka macluusha u dilay waay waa gartay Eh, adigoo maasan marka ugu dambeyntii maxaa baaq ah oo aad diraysaa dad badan aa ku dhegaysanaya oo qaarkood eh, eh, ay suuragal tahay in eh, xilal ay hayaan baaga aan soo jeedinayo waxa waaye soomaaliya iyo biyo sacbahada laga dhirka sacbo shisheeye biyo kama dhirki karno aan iska dayno madaxweyneyaasha u ordaaya haddii musharax yihiin iyo hadduu mid joogo yahay iyo hadduu mid hore yahay madaxweyneyaasha u ordaaya shisheeyo oo inay wax kala yimaadaan rabo oo annaga korruptionka iyo dhibaatada nagu beerayo aan iska dayno aan hadduu dariiqda joogo nin soomaaliya oo muwaadina oo u qalma soomaali inuu wado shisheeyana ka ilaaliya ninkaas aan dooranno taasaan qaba anige nin lacag soo dhacay iyo nin tuugnimo doontay iyo nin shaxaad doontay oo dabada gaale ay haysato ama waayahay aad buu maasan yahay kaasina wuxuu ahaa genaraal abukar xaaji warsame xuud hogaamiyaha golaha kacdoonka gobolka hiiraan oo telefoonka igu waramayay isagoo jooga magaalada beledweyne